socda oo mid kasta la doonayo in maamul loogu sameeyo gobollo ku yaala koonfurta soomaaliya wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan ayaa warbixintan soo socota ku eegaya halka ay shirarkaasi marayaan shirarka isbarbar ordaya ee ka socda baydhabo ayaa gabagaba ku dhow iyadoo kooxaha halkaa ku kala shirsan ay kala wataan laba aragti midi waxay leedahay lix gobol oo koonfurta ku yaala ayaa maamul samaysanaya halka tan kale ee leedahay saddex gobol ayaa lagu samaynayaa maamul dowladdu waxay horey u aqoonsatay maamulka kumeelgaarka ee juba oo ay hoostagaan saddex gobol oo kale ah jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado inkastoo qaybo ka mida goboladaasi ay ka jiraan maamullo ay sameeyeen al-shabaab oo gacanta ku haysa haddii sidaasi ay tahay maxay noqonaysaa aragtida kooxda ku shiisan baydhabo ee doonaysa inay lix gobol u sameeyaan dowlad goboleed ay hoos tagaan gobolada baay bakool gado shabeellada hoose jubbada hoose iyo jubbada dhexe haddaba su-aashaasi iyo halka uu shirkaasi marayo waxa aan weydiiyey malaaq xasan shure oo ka mid ah odayaasha garwadeynka ka ah shirkaasi shirka wuxuu marayaa gebagabo weeye minkan maanta laba waxaa laga qabtay aqoonsiga iyo lacagtii baa laga qaaday marka sabtiga iyo xadda haddii la dhaafo isniinta doorasho weeye marka sa xaaladda waa la nabadgeliyo ciidanna ma ilaaliyo ciidankaan anukaa iskale xoolaha aan cuno cano kaale dawladda shiri ayna hisa male shirina kama qabno mana ka rabno cambuuladayna iyo soortaydaan cunaynaa kumayaalka meesha ku shiraayana danahooda ayay ka tashanaayeen sida soomaaliyeenta oo adduunka ka socoto camal xidid lagheeb sida adduunka kale hargeysa waa ka dhisan tahay puntland ay ka dhisan tahay marka anaku maxaa noo diiday in aan waxayna samaysano maxaa nagu tacliijiyey dawladda anakuba dowlad nahay haddii oo anaku shacab a dowlad ah oo haddii danahii aan rabnayba haddii gacan loo nagu siin waayey maxaan oo nimankaas danahooda iyo sheekadooda maxaan ka rabna anaku isla magaalada baydhabo waxaa ka socda shir kale oo la yidhi waxaa maamul loogu samaynayaa saddexda gobol ee kale ah baay boqol iyo shabeellada hoose gudoomiyaha shirkaasi sheekh xasan ibraahim ayaa weydiiyey halka uu yana u maraya shirkoodu shirka meel fiican uu marahayaa msi ugu dambeysay buu marahayaa wuxuu rabaa in loo sodambidagii doorashadii aan sameyno ergooyinkii kasoo dhiirgalay shirka maamul usamaynta koonfur galbeed saddexda gobol la sameeyo guddigii doorashada hadda wakti dhow saasaan raba hadda laga dhigo sidoo kale waxa uu sheekh xasan ibraahim sheegay in aqoonsi ay ka sugayaan dowladda soomaaliya dowladda horta ayadaa dalka dowlad u ah hadda sidii aad ayada ka dhigta waaye laakiin anagu kabusaan iyo dadka hadda yani shirkaasi ka mas-uul ah waxaan u aragnaa dowladda in yani sidii la rabay aan u maarinin shirka dhammaan shirarka hadda socda baan u maarinin mar kastabana uu ka maqan yahay doorkii ayada ku lahayd in ay saldo u samayso maamulka maadaama maamulkaasi la sameynayo nidaamadaasi ay yihiin ku tastiri ah wafdi sare oo ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa toddobaadkii hore tegay baydhabo iyagoo la kulmay dhinacyada shirarka kala duwan ku haysta halkaasi wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdulaahi goodax barre oo ka mid ahaa xubnihii tegay baydhabo ayaa markii uu muqdisho ku laabtay toddobaadkii hore waraysi uu b b c da siiyey ku sheegay inay soo dhoweynayaan in dadku is-abaabulo maamulna ay samaystaan balse aanay aqoonsanayn shirarka baydhabo dowladda aragtideedu waxaa weeye ummadda soomaaliyeed ama heer qaran ha ahaado ama heer deegaan ha ahaado dadku fikir waa yeelan karaa inta u fikiraysa in lix gobol laysku raaco waa fikir wayna wanaagsan tahay waa fikirkooda kuwa fikiraya inay saddex yihiinna waa fikirkooda ilaahuma ee dadku fikirayaan waa wax fiican maalintii fikirkooda colaad keeno iyo iska hor imaad markaas way marka dhibaato dhacayso waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed wakhtigaa baray in siyaasadda laga doodo siyaasadda fikirad lagu kala fikir dawanaado laakiin marnaba aysan colaad dhalin annagana haddaan xukuumadda nahay waxaa weye hawsheenna inaan fikirada isku soo dhoweyno oo ummadda soomaaliyeed maamul ay raalli ka yihiin dhistaan laakiin labadaas shir hadda baydhabo ka socda kee aqoonsatay ee annagu midna ma aqoonsanin kana aqoonsanaya kaasi roolkeenna ma aha yacni mowqifkeenna ma aha inaan cid aqoonsan mowqifkeenna waxaa weeye inaan fikirada ummadda soomaaliyeed ee deegaanada aan uruurino oo wax macnada raalli ku yihin ka soo saar baydhabo maalmaha soo socda waxaa laga filayaa in looga dhawaaqo maamullo iska soo horjeeda haddii aanay si dhaba dowladdu uga howlgelin madaxda shirkaasi wadaana aanay si miyar qabta uga fakerin waxaa dhici kara haddii hal magaalo looga dhawaaqo nidaamyo isdiidan ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho